Thank
gooryadeena daytay goormaan huranay goormaan libanay you.
dhegeystayaal ha ka dhowaada dhiibti lamaad ee maalmowgii xorriyadda soomaaliya un unku sheekoyaani taasoo un ha bilawni owraad may banasiin ballan qaaday ini ana taxanu ku weelo doona warbixinnada maalmoo xorriyadda soomaaliya una kuku sheekoyaani ilaa likudeeraw kowda luuli oo ku mayba ka fiiriyi doone si dheerna un an reed si dheerna anka reedayi doona xorriyadda soomaaliya inti lan qaadana meelii ku roogeen dadka ka abtirsadow intan dhexayta lamaada webi kureed markii xorriyadda la qaadi siyaasiyiintii han dhabar adeegeen horadii shal gadisinaay aha mari dadka ka nool deegaanadu i inti una ku deeri korno ouna ha qaado doono dadkii inka ed edaayey ee hogaamiyaayey dadka deggan deegaanada koonfur galbeed ooba una fiirina dadka deggana intana dhexayta lamaada webi jubba iyo shabeelle mayba ayina dadka abtirsadaw qowmiyadda digil iyo mirifle maybaa dad beereley iyo xoolo dhaqato an badan dad haan maybaa laka sheegay iniyo ayin dad eed anfayla waana kuku horeeyey soomaalida intiya kala markiya koyta marta soorka nabadda ixtiraamka iyo dad wada noolaadowka may ba laka tilmaamay iniyo ayin dad ologa eedan dhuuraw ahludiin eh afjo dad an deeraana kala nool bulshada isjeelaan ixtiraam dulqaad i dad markista ku dheer wala la eraw damacga i boobka oo soomaali intii ahaad jarti taariikhdiya kolna lahanka sheegna dadka degan lamaada webi iyo u ankeen sidii un boobo lahayeen xoolo i dhuldad dhulkumay baa laka sheegay inuu sahaay dhul lungorodaw dhulkii raaxawiin taasoo ee too wilibil iska khilaafsanyi ilow ambadadeen dadka walku qori taariikhda dadka deegaanadan ku nool dhulyoomay baa la eray dhulkii raaxawiinga beerta jinnaada dhulka nabadda dhulka barwaaqada intaas i intoo ku badan yala ere jari dhulkun waana lungorodo jari ha qaadanoy kolkun siyaasiyiintii hamari xorriyaddii sheekh mukhtaar xuseen maybaa ka dhaladay ee tuulada caashagaabo ee gobolka baayi mayba sifayla ambaraday qur-aanka kariimka maybaana taas ka mutaysiday ini lan aqoonsada ama la siiye derajada sheekha mayba si-eede ambaraday culumta diinta islaamka mayba nagaday guddoomiyii inka horeeyey ee baarlamaanka soomaaliya sheekh mukhtaar xuseen markii uusa dhamaay sidii walbarashadii dhiniga diinta mayba ansuurta galay ini uusa nagada ganacsata si-eed ee lanku gorodaw xudur ee gobolka bakool sidoo kale mayba ganacsiyi kale kadhahayay beledku baydhabo ee xarunta gobolka baay mayba siyaasiyiinta ku mid nagaday markii dhalad xisbigii soomaaliya youth club oo markii dambana lambedeli soomaaliya youth league ama ururkii dhalinyarada ama iniskoykii dhalinyarada soomaaliyeed oo askunjeynahay kun sagaal boqol afartan iyo sadiidii sheekh mukhtaar mayba mada ku nagaday gobolada koofureed ee soomaaliya oo langorada jari aalta jubba markii uuse nagadii xubin ku mid ee ururkii iniskoykii dhalinyarada soomaaliyeed sanadkii kun sagaal boqol konton iyo litii may ballandooraday inuuse xubin ku nagada baarlamaankii inka horeeyey oo yee weeldhata jamhuuriyaddii la ero jaray soomaaliya oo longoroday legislative assembly isla markaasna uuse dalkasi maxmiyad haan ee oo dowlad deersiyo ee maamulay maamulkii gumaysigahay ee talyaaniga elanka magadara jaray united nation trusteeship of italy dowladdaas oo ra-iisul wasaare ku nagadi cabdulaahi ciise maxamuud mayba sheekh mukhtaar landooraday inuuse nagada wasiir ku-xigeenkii wasaaradda cadaaladda iyo arrimo diinta mar kale iyo sanadkii kun sagaal boqol konton iyo sagaal mayba reedlanka dooraday inuuse ku mid nagado goligii sharci dejinta ee wadanka soomaaliya intii xorriyadii oon qaadana ku hor intii xornimada lan qaadana ku hor markii xornimada la qaaday mayba ku mid naqday xubnoogii golo baarlamaanka unka horeeyey jamhuuriyaddii soomaaliya oo madabinaaw haasoo xorriyaddii ay ku qaadatay dowladdii talyaaniga doorashooyinkii waddanka kudhihi kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii mayba landooraday sheekh mukhtaar iniise naqda guddoomiyihii golaha baarlamaanka ee waddanka soomaaliya toban iyo shantii oktoobar sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii kureedda markii la dilay cabdirashiid cali sharmaarke mayba madaxweyne kumeel gaar ee ku naqday soomaaliya maybaana haayay muddo gaaban madaxweynihii kumeel gaarka labaatan iyo kowdii bili oktoobar kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii mayba la ku xukumay xabsi guri dhowr sano kureedna mayba reed an helay xorriyaddiisa lanhaaneed intaas walaay ku dambooyey sheekh mukhtaar walaay ku dambooyey mayba bilaaway in isu nagada tacbato beer usukadhahay beledka afgooy ee gobolka shabeellada hoose maybana ka amuday beledka nairobi ee wadanka usoo sinadiis deeraas boqol sano malaaq mukhtaar malaaq xasan mayba ka dhaladay waana ka barbaariyay tuulada leeraw korkoor ee gobolka boqol sanadka markiisu ahay kun siyeed boqol sagaalan iyo siyeedkii yaraantiisa mayba usoo baraday qur-aanka kariimka maybana ku baraday dugsi kiyaali tuuladii use ka dhaladay ee korkoor mayba kalo eedan baraday kutaabe iyo shuruucda islaamka iyo weliba luuqadda carabiga malaaq mukhtaar mayba ku mid tahay dhallinyaradii inka horeyti ee kufurti gobolada koonfur galbeed xisbigii lanka magadari haka d m halang naxariisda mayba nasiib an weeladay iniisu kumad naqada xildhibaanada inka horeeyey ee soomaaliya golihii shacabka xornimada kureed malaaq mukhtaar may si-eeda lanka tawakore doorashadii madaxweynenimadii soomaaliya kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii ilaa lixdan iyo siyeedii isoo hanis sharaxay waan haay qofkii inka horeeyey ee digil i mirifle oo inis sharaxa jegada madaxweynenimada soomaaliya oo digil i mirifle madaxweynenimo hanis sharaxa sanadkii lamaada kun tuma i lamaadii shariifaas now sheeg eedan ilow aranta saasme ah kun sagaal boqol lixdan i sagaalkii kacaankii kacaanka mayba an galan binaawaday hooliitis malaagnimo ise oo welibahay maalin dugsi qur-aan ee muddo lamasin ee mayba kaloo sida lakatawanyo ku mid haayay dadkii edkarkahay ee ilaahaysii oo laga badaana halyo oo markiyo dow hayaanga mahmaahii aftahagnimo eedan adeegsada jari mahayna oo shileedie langmaagmaagda shileedie ka ekaay ilow mayba bahaye langmaagmaagda suubyaw halang naxariisaa malaaq mukhtaar maybahay malaaq xushmo iyo qiimo weynka le guudahaan ummadda soomaaliyeed godobahaan qowmiyadda digil imirifle halang naxariisaa malaaq mukhtaar yaka amoodii usoo sinadiis deeraasa boqol tomiyo afar sina baydhabo janaay afartii sebtembar lamaada kun tumi i lamaadii cabdiqaadir maxamed aadan zoobe oo ku mid ahay dadkii siyaasiyiintahay ee hamari deegaanada koonfur galbeed maybaa ka dhaladay degmada buulo burdo kun sagaal boqol tumi i sagaalkii maybaana dhalay widaada caalimhay eed lunka goroday cadaaladda intii use xaakimka ku hay maxkamadoogii wadanka taasoo haytay sababtii lankabi macalinkii xaqi iyo cadaaladda yo ontaasan dheeraytay inuusu ku mid tahay saraakiilii inka darajada koreyti soomaaliya waana ha ku shaqeeyay inta badan waddanka gobolladii shalgadiisan oo bahada fadiwaaqowka koonfurto zoobo mayba diinta iyo cilmi faafyowkana hasku dhaxala jareen muddo qarniye ah cabdiqaadir maxamed aadan zoobe mayba yaraantiisa ha ka barbaaray koonfurto soomaaliya godobahaan baydhabo iyo muqdisho kun sagaal boqol afartankii mayba cabdiqaadir maxamed aadan zoobe use ku mid naqday jimciyad la ero jaray aljimciya alwadaniya alsoomaaliya kun sagaal boqol afartin iyo afartiina mayba xubin ku naqday xisbigii s y l waana ku bahay xisbigaas isla sanadkaas kureed markii use iyo reg ku tirsan xubnooga xisbigaas iyo iska maan dhaafeen nidaamkii wadanka laka maamulo lahay ise oo aaminsanayay cabdiqaadir zoobe ini dalka soomaaliya lansuubiyi dastuur iyo nidaam federaal ka hor inti lanka qamaamna dowladda soomaaliya dhisowje federaalismka dowladda soomaaliya dhisowje taasoo yo ku bii diideen madaxdii s y l fikirkii usweedidii zoobe s y l na ku bii diideen sidaas aawadeed zoobe mayba ku wareegay xisbigii mayba haan wareegay xisbigii digil imrifle ee la eran jaray haka d m walow haanoo ku mid ah madaxdii s y l yo iska dayeen iniyoo ka qanciyaan ini isun kubanna xisbiga hatana may ku guulaysana arrintaas use og ka adkaysadaw afkaarti tisaiti ini soomaaliya iyo laku xukumo federaalism dartiena unkubay zoba may balandoorada iniisu hogaamiye nagda xisbigii haka d m kureed markii laagadayo ku dileen hogaamiyihii xisbigaas ustaad cusmaan maxamed xuseen ohay mas-uulkii inka korayay xisbiga sanaaligii federaalizamka bilimey kun sagaal boqol konton iyo lamadii zoobo oo weedada afkaartii iyo mabaadidii federaalizamka ee landili ustaad cusmaan sidii usa mabdacgii inka ka kenye mayba liska dayey ini landhika shirqoolo badan landiyaari waana lalafadaay ini isakadhihi taasoyoo ku qiib galeen mas-uuliyiin koro oo leegada waana fadaayeen iniyo ka khaarijiyaan cabdiqaadir zoobe intii usahaan kubanna masar kaahira may baana arrintaas fuliyoje lan xil saaray lama qofo oo koohay sarkaal andhaladii n f d oo muqdisho lanku diri ikoo kalo zoobe islahaayeen reer arlaada waana iskala jareen al ahzar may baana qorshigahaayay ini la dile hamiinku usubahaw hoobiya suurtagalnagata hoobiya aan suurtagalneena la dile inti is qoljehi hankubanna erboorka qaharinen deerna ilow mayba qorshigii fashilmay markii hamiinkii inka dambooyi oo la taladow inka seedeen sheekh cabdiqani axmed oo kumid haayi ku taabtii al ahzari sheekha oo reer bakool haayi waana ha ku jeedii dad ahlulcilmi haayi dhegeysadii ala taariikhdun oo koonfur galbeed horaanka dareeri doono mayba nin dhimana siyaasiyiin iyo ururadii hamari deegaanada koonfur galbeed xoriyaddii iyo xoriyaddii kureedda oo dambisiin ballan qaadaan hooba adlaga awoodale ogolaada oo kuna xubintaana intaha ka afmeeraan
goorma ladnaanay lugooyadii nadaysay goorma huranay goorma libanay